الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آه، كتاب الإيمان بين كشري وحر المؤلف رحمه الله باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين baabun haadaa baabun kani baab weeye qofka mu'minkaana god laba jeer lagama qaniino can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaala annahu qaal laa yuldaqu sidaa haddii loo akhriyo waxay noqonaysaa ee waxa weeye nafyi laa yuldaqu lmu'minu mu'minka lagama qaniino yacnii khabar ahaan bay u dhacaysaa min juxrin hal god min juxrin god waaxidin keliya maratayni laba jeer lagama qaniino markaas sida inoo taallaa waa bidami alghayn laa yuldaqu laa yuldaqilmu'minuna iyadana waa la sheegay macnuhu markaa wuxuu noqonayaa nahyi laa yuldaqilmu'minu mu'minkii yaan laga qaniinin min juxrin waaxidin maratayn xadiidkani macnihiisu waa daahir weeyaan wuxuu tilmaamayaa qofka mu'minka ah haddii dhibaata ay meel ka soo gaadho ama mar meel laga dago mar labaad inaan lagu dagin ahlulcilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen arrimaha aakhire ayaa loo jeedaa laakiin sida sababulwuruudka xadiidku sheegaayo taasi daahir ma aha ee qofka mu'minka ah haddii waxa weeye qalad uu ka dhaco ama uu dembaabo mar mar labaad waa inaan waxa weeye halkii looga soo dhicin shaydaanku hadduu ficil ama shay ku lumiyo mar hal mar mar labaad waa inaanu ku lumin haddii mar shay lagu ciqaabo qalad ahoo uu geystay mar labaad waa inaanu u noqon ee haddii mar la dago mar labaad waa inaan la dagin markaa qofka mu'minkaahi qof soo jeeda oo digtoon oo waxa weeyaan markaa aan qafladaysnayn inuu noqdo weeye macnaa xadiidka waxay ahlulcilmigu ku sheegayaan sharaxa kitaabka ninbaa jiray gabayaaya oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam gabagiisa ku weerari jiray dadkana ku soo kicin jiray oo ku boorin jiray oo xagga gaalada joogay abucasiis baan filayaa inuu magaciisu ahaa muscab bnu cumayr bay walaalahaayeen baa la yidhi markaa maalinkii bedar baa rasuulku qabtay calayhi salaatu wasalaam dabadeetana wuu iska sii daayey oo dib ha ugu noqon waxan oo dabadeeta waa iska sii daayey markii uu waxa weeye nabad galay buu haddana arrintii halkii dib uga miisay haddana maalinkii uxud ayaa la qabtay kolkaasuu yidhi alla maantana igu manayso iska sii kaydaa markaasuu rasuulku yihi calayhi asalaatu wasalaam laa yuldaqu lmu'minu min juxrin waaxidin maratayn markaasuu markaa faray in la dilo marka calaa kulli xaal sababta xadiidku ku soo arooray waad arkaysaa haddii markii hore aan ku fasaxay oo aan waxa weeye kuugu nicmeeyey inaan iska sii kaa daayey oo aad waxa weeye halkii ka sii miistay oo tii ay waxba kuu tari weyday mar labaad igu degi maysid inaad tidhaahdo u noqon maayo iska sii kaydaa waaya baabun fi lwaswasati min aliimaani waaya baabun ay haadaakani baabun baab weeye baabkaasoo kaa'inuun ahaaday fi lwaswasati ku sugan fi lwaswasati waswasadii min aliimaani ka mid ahayd xadiidkun buu u jeedaa can abi hurayrata qaala jaaa naasun dad baa yimi dadkaasoo min asxaabi nabiyi asxaabta nebiga sala allahu calayhi wasalama ka mid ah fasa'aluuhu rasuulka ayay waxay weydiiyeen innaa anagu najidu waxaanu ka helaynaa fii anfusinaa nafaha iyaga maa shay shaygaasoo yatacaadamu waxa weeyaan markaa weynaysanaya axadunaa midkaayo mufaacaladu maanta lilmuqaalaba maahe waa lilmubaalaqa ku xeeldheeraansho weeye maa yatacaadamu wuxuu weynaysanayoo aad ula weyn axadunaa midkaayo an yatakallama bihi inuu ku hadlo qaala wuxuu ihi waqad wajadtumuuhu oo miyaa hesheen arrinkaa nafihiinna miyaa ka hesheen oo ka dareenteen qaaluu waxay idhaahdeen nacam haa qaala wuxuu ihi daaka kaasi sariixu liimaan waxa weeyaan markaa waa iimaanka caddaantiisii waa iimaankii oo cad weeye ee lafdi kalena wuxuu sheegayaa maxdu liimaan waa iimaankii oo khaalisa weeyi na xadiidkan iyo axaadiid kaloo la macno ahi waxay ku saabsan tahay waswasadan shaydaanku qofka waswaasinayo macnaheeduna waxay noqonayaan waswaasinta shaydaanku wuxuu waswaasiyaa qofka mu'minka ah qofkuna haddii uu dareemo waxa weeye waswaaskii shaydaanka waxay taasi muujinaysaa qof mu'mina inuu yahay oo iimaankiisuu xaqiiq sugan yahay waayo gaalka uma baahnaba inuu waswaasiyo halkuu doonuu kaga imanayaa wuxuu doonuu farayaa dabeetana uu isaga hoggaansamaya laakiin mu'minkii wax kale markuu ugu taag waayo waswasadaasi ayuu ku wadayaa weeye waxaana ahlulcilmigu yidhaahdeen waxaan markaa nafta qofku uu ka dareemayaa waa waxyaabaha markaa suuragal aanay ahayn qof mu'mini inuu ku hadlo sida tusaale ahaan waxyaabahaynu soo marray oo kale ilaahay yaa abuuray oo kale iyo ilaahay muxuu waxa weeyaan markaa ka samaysan yahay waxyaaba noocaas ah ciyaadan billaah oo qofka mu'minka ahi aanay suuragal ka ahayn inuu ku hadlo iska daa inuu waxa weeye aaminuu ictiqaadiye eh ayaa shaydaankii qalbigiisii ku waswaasinaya mararka qaar marka waxaasay weydiinayaan waxaan u leeyahay miyaa arrinkaa hesheen yacnii weynida aa weynaysanaysaan inaa waxaa ku hadashaan oo ka baqanaysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala dee waxaa ku hadashaan dee markaa in khatara gashaan ama aamintaan taa qalbigiinna iyo naftiinna miyaa ka hesheen haa inaa iimaan leedihiin oo iimaankiinnii uu khaalis yahay bay taasi tusanaysaa weeye innaa annagu najidu waxaanu ka helaynaa fii anfusinaa maa shay yatacaadamu uu weynaysanaayo axadunaa midkaayo an yatakallama bihi inuu ku hadlo qaala waqad wajadtumuuhu miyaa heshaan qaaluu waxay dhaha nacamha qaala wuxuu uhi daaka kaasu sariixu liimaan waa iimaanka waxa weeyaan markaa khaalisnimadiisii iyo caddaantiisii wey baabun haadaa baabun akbaru lkabaa'iri ashirku billaahi kabaa'irtii iyo dembiyada waaweynka ugu weyni waa ilaahay in loo shariik yeelo can cabdiraxmaan bni abi bakrata can abiihi aabbihi wuxuu ka wariyo abi bakra aha qaala inuu yihi kunnaa waxaanu ahayn cinda rasuulillaahi rasuulka ilaahay agtiisa sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi alaa hooyaa yunabi'ukum aydinka waramaa biakbari lkabaa'iri dembiyada kuwooda ugu waaweyn halaaan saddex jeer buu hadalkaa yidhi caadada rasuulkaa baana iska ahayd calayhi asalaatu wasalaam oo had iyo jeer hadalka waa ku celcelin jiray si loo fahmo al-ishraaku billaahi ilaahay in loo shirki sameeyo weeyi oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa xaqiisa cid kale lala wadaajiyo marka waxaan loo yaqaanaa shirkigu sidiisaba waa akbaru lkabaa'ir waana akbaru qabaa'ix xumaanta oo dhan shirkiga ayaa uga horeeya xumaanta uu leeyahay iyo mafaasidda iyo dhibaatooyinka uu xambaarsan yahay daraaddeed waa cuquuqulwaalideyni iyada labada waalid oo caaq lagu noqdo weeyi waxaa loo yaqaano waalidinkaarnimada min alcaqi baa laga keeno caqiguna waa qaciga weeyi wa shahaadatu zuuri iyo markhaatiga beenta ah weeyi markhaatiga beenta ah isagana aada bay mafsadadiisu u badan tahay oo markhaatiga beenta ah waxaa dhici kara in waxa weeye dhiig macsuuma lagu daadiyo ama lagu xalaashado waxyaabo xaaraana in lagu xalaashado cidi waxaanay lahayn oo aanay shaqo iyo shuqultoona ku lahayn in lagu siiyo iyo dhibaatooyin badan oo kale aw amase qowlu zuur hadalka kolkaa zuurka ah hadalka xun ee beenta ah weeyi ee baatilka ah wa kaana rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam muttaki'an mid tankiigu ahaayoo sidaa waxa weeyaan markaa u tankiiga ya fa jalasa dabadeetana uu fadhiistay caadi buu usoo fadhiistay xaaladdiisii hore uu ka soo guuro saani buu u fadhiistay famaa zaala kama zuulin yukariruhaa inuu ku celceliyo waxa weeye alaa wa qowlu zuur wa shahaadatu zuur sidaasoo kale taa dambe inuu ku celceliyo kama zuulin xataa qulnaa ilaa aanu isnidhi haddaanu nahay saxaabada laytahu sakata alla muu iska aamuso laytahu sakata alla muu iska aamuso bay noqonaysa ilaa aanu isnidhi sababta ay sidaa isu yidhaahdeenna waxay ahayd shafaqatan calayh turis ay u turayaan rasuulka calayhi asalaatu wasalaam oo ay ka baqanayaan in waxa weeyaan markaa cadhada iyo wax la mida ay ku keento sida uu ugu celcelinayo isku soo duuduuba oo arrimahaasi waa kabaa'ir waaweyn weeye hase ahaatee shirkigu ashirku alakbar iimaankii wuu zuulinayaa meesha wuu ka kaxaynayaa laakiin cuquuqu lwaalideynka iyo shahaadatu zuurka iyo qofka aan markaa xalaashan waa min alkabaa'ir kabaa'irta iyo dunuubta waaweyn bay ka mid yihiin qofkuna waxa weeyaan markaa diinta kaga bixi maayo laakiin naaqisuliimaan buu noqonayaa naaqisuliimaan ayuu noqonaya can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalama qaala ijtanibuu ka dheeraada asabca toddobada almuubiqaati ay almuhlikaati waxalaaga ijtanibuu ka fogaada way ka xeel dheertay utruku ka taga ka taga waxa ka xeel dheer ka dheeraada waayo isagana ha la imanina xataa asbaabtiisa ka fogaada weeye qiila waxaa la yidhi oo saxaabadu ay yidhaahdeen yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahay wamaa huna maxayihi dadaalkay saxaabadu cilmiga ku dadaalayeen iyo wixii wanaagsan inay ogaadaan si ay uga camal falaan wixii xunna ogaadaan si ay uga fogaadaan baa laga qaadanaya qaala wuxuu rasuulku uhi ashirku billaah ilaahay in loo shirki sameeyo weeyi wasixru sixirka weeyi sixirka qudhiisa inta badan ama sida qaalibka ah ay dadka waxfale ee falalowyadaa ahi sameeyaan waa nooc shirkiga ka mida isaga qudhiisu sidaa awgeed ba waa min baabi caطfi اlkhaasi cala alcaam kii caamka ahaa oo shirkiga ah baa la sheegay sixirkii oo khaasana waa lagu sii xigjiyey wa qatlu nafsi naftii in la dilo weeye alatii naftaasoo xarama allahu ilaahay uu xarimay maxay uu xarimay ay qatlahaa qadar dilkeeda uu xarimay ilaa bilxaqi xaq in lagu dilo mooyaane nafaha macsuumka ah oo la jiro weeye waa naftii waxa weeye mu'minkaa iyo gaalada qaarkood sida musta'miniinta iyo dimiyiinta iyo mucaahidiinta oo kale wa aklu ribaa ribada in la cuno weeyi wa aklu maalilyatiimi maalka agoonta in la cuno weeyi alyatiim waa agoonka oo waa qofka isagoon qaangaadhin aabbihii waaye baa la ydhaha maalkiisa waa in xaqdarro lagu cuno watawallii waa in la jeedsado yowma azaxfi maalinta ciidanka gaalada layselo waa maalinta waxa weeye goobta dagaalka marka lasoo xaadira gaaladii layska hor yimaado asal ahaan azaxfi waa socodka iyo gurguurashada ciidamadu ay isku soo gurguuranayaan weeye wa qadfu lmuxsanaati kuwii dhowrsoonaa waa in la qadfo ee alkhaafilaati waxaa lagu ganaayo markaa moogaa ee almu'minaati mu'minaadka ahaa almuxsanaat halkan waa alcafiifaat baa looga jeeda alkhaafilaatna waxaan lagu sheegayaba war iyo wacaaluma hayaan dooc iyo dareenba kama hayaan mu'minaadkana ahaa waxyaabaha toddobadani waxay ka mid yihiin kabaa'irta hase ahaatee waxay isugu jiraan qaybo gaalnimo ah sida ashirku billaahi iyo sixirka oo kale iyo iyo qaybo aan diinta lagaga bax ahayn laakiin qofka waxa weeye uu ku halaagsamaayo adduun iyo aakhiraba kabaa'irtuna toddobadan oo keliya maahe way fara badan tahay oo ahlulcilmiga qaarkood waxay kabaa'irta ku xadeeyaan inay tahay wax kasta oo markaa naar waxa weeyaan markaa loogu ballanqaaday cidda la timaada naar loogu goodiyey aakhiro ama cidda la timaada adduunyada xad waxa weeye loo dhigay ama waxa weeye la nacdalay ama rasuulku calayhi asalaatu wasalaam ka beri noqday ama iimaanka laga nafiyey cidda samaysa arrimaha noocaas ee adilada noocaasa ay ku soo aroortaa inay kabiiro yihiin baa waxa weeye ahlulcilmiga qaarkood ay mareen aad baanay kabaa'irku u badan yihiin kutub gaaroo laga alifayna way jiraan qowlkaasina waa qowlka aada mooddo inuu waxa weeye madhabkii salafka u dhow yahay ama salafkii a'immadii hore laga soo raray wax macnihiisa le waaya watawalli yowma zaxfi waxaa laga soo reebaa koox kale qof ku biiraayo oo xeelo dagaal daraaddeed dib ugu kacay ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fi'a sidaasoo kale haddii waxa weeye gaaladu laba jeer wax ka badan ay muslimiinta kusoo labanlaamayaan oo muslimiinta labanlaabkood ay kasii badan yihiin markaana qofku waxa weeye waa dhabar jeedin karaa adigu meelaheeda insha allah ku iman doontaa baabun laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin baabun haadaa baabun baab weeyi laa tarjicuu ha noqonina bacdii aniga dabaday kufaaran gaalo yadribu uu garaaco bacdukum barhkiinba riqaaba bacdin can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu calayhi wasalam annahu qaala wuxuu rasuulku yidhi fii xajati lwadaaci xajkii maca salaamaynta ama sabootigaah waa xajkii uu la sii dardaarmay rasuulku calayhi asalaatu wasalaam saxaabada ee uu ku lahaa khuduu canii manaasikakum lacallii la alqii laa alqiikum bacda caami haada marka xajat lwadaac baa la yidhaahdaa wuxuu idhi rasuulku calayhi asalaatu wasalaam wayxakum badhaadhihiinna eh aw qaala ama wuxuu idhi weylakum hooggiinna eh laa tarjicuu ha noqonina waa kelmado layska isticmaali jiray unbay ahaayeen laa tarjicuu ha noqonina bacdii dabaday kufaaran gaalaha noqonina oo ahlulcilmigu waxay idhaahdeen sida ibnu maalig oo kale uu tilmaamaayo rajaca halkan bimacnaa saaray iska noqonaysa laa tarjicuu ha noqonina bacdii aniga dabaday ay bacda mowtii geeridayda dabadeed kufaaran kuwa gaalo ah gaaladaasoo yadribu uu garaaco haddaad doonto xaale yadribu xaaluu garaacayo bacdukum barhkii riqaaba bacdin barhka kale qoorahooda xadiidkani markaa waxaa laga qaadanayaa dadka muslimiinta inay dagaalamaan inay muxaram tahay bale kabaa'irka waaweyn bay ka mid tahay kufrigan xadiidkani sheegayaana waa kufrun duuna kufrin kufrigii diinta lagaga baxayey ma aha qofkii aan xalaashan diinta kaga bixi maayo laakiin waa arrin halistiisa leh kufriguna sidiisaba cinda ahli sunna wuxuu u qaybsamaa kufri akbar oo diinta lagaga baxayo mid asqaroon diinta lagaga baxahay labadabana nusuustu kufri way ku idlaaqday marka dadka muslimiinta ahi inay xaqdarro ku dagaalamaan waa muxaram laakiin gaalnimo maaha aayadda qur-aankaa baana u daliila wain daa'ifataani min almu'miniina qatataluu fa aslixuu baynahuma iyadoo oo dagaal dhex maray labadaa kooxood ayaa haddana mu'miniin lagu sheegay oo aan magicii iimaanka laga siibin sidaa awgeed baa gaalaha noqonina waxaa looga jeedaa kuwa ficilkii gaaladoo kala sameeyaha noqonina oo gaalnimadii asqarka ahayd ku dhaca baabun man raqiba can abiihi fa huwa kufrun man raqiba qofka nacaa can abiihi aabbihii qofka nacaa fa huwa kufrun ay fa huwa duu kufrin gaalnimo midu saaxiiba weeye can abi cuhmaana waxaa laga wariyey abi cuhmaan magiciisa cabdiraxmaan ibnu milil baa la odhan jiray annahdi abuu cuhmaan annahdi weey waa mukhadran baabuu ahaaba qaala inuu yihi lama duciya markii la sheegtay ziyaadun ziyaad markii la sheegtay laqiitu waxaan la kulmay abaa bakrata abaa bakra saxaabigii la odhan jiraan la kulmay oo faqultu lahu waxaan ku idhi maa haadaa waa maxay arrinkan aladii kaasoo sanactum aad samayseen innii anigu samictu waxaan maqlay sacda bna abi waqaasin sacd ibna abi waqaas baan maqlay yaquulu xaaluu leeyahay samica waxa ay ka maqleen udunaaya labadayda dhagood min rasuulillaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama wa huwa yaquulu xaaluu leeyahay man iddacaa qofka sheegta aban aabbo filislaami islaamka dhexdiisa hayra abiihi aabbihii aan ahayn kaasoo yaclamu uu og yahay annahu hayru abiihi aabbihii inaanu ahayn faljannatu calayhi xaraamun jannadu xaaraan bay ka tahay wa qaala abuu bakrata abuu bakar abuu bakra wuxuu yidhi wa ana aniguna samictuhu xadiidkan waxaan ka maqlay min rasuulillaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama ee abuu cuhmaan annahdi weeye kaasi sa aynu sheegnay ziyaadkan uu leeyahay markii ziyaad la sheegtay waa maxay ziyaadkan waxaa la odhan jiray bay ahlulcilmigu yidhaahdeen ziyaad ibnu cubayd athaqafi buu ahaa ziyaad ibnu abiihi baanu cayn ku ahaa ziyaad ibnu ummihiina waaba la odhan jiray marka adigu calaa kulli xaal markii hore waxaa la yidhi wuxuu ahaa dadka taageersan caliy bnu abi aalib radia allahu canhu ardaah dabadeetana mucaawiya ayaa wuxuu doonay inuu halkaa ka soo fujiyo oo xaggiisa uu ku daro ciidamadiisa iyo dadkaa dee la shaqaynaya dabadeetana waxa weeye si arrintaasi ay ugu fududaato ayaa mucaawiya uu ku yidhi markaa in abi sufyaan baa tahy aabbahay baa ku dhalay oo walaalaynu nahayba ma garata walaalaynu nahay markaa taasina adigu waxa weeye qisadu way iska dheerayda aana hore ayay iska sii daba joogta wax beri hore ahaa dabadeeta wuxuu yidhi waa niyow in ab ibnu cubayd markaa waxa weeye aabbahay baaba ku dhalay in abu sufyaan baa tayba isaguna iskamuu diidine waxa weeyaan uu iska yeelo waa sax buu yidhi dabadeetana wuxuu ku biiray xaggii mucaawiyu ku biiray markaasuu waxa weeye meelaha maaragtay maamul uga dhigay wahaakada marka arrintaasay saxaabada iyo taabiciintii markaa joogayba aada iyo aada ula yaabeen oo idhaahdeen waa maxay ninkan nasabkiisii intuu iskaga baydhay ama aabbihiisii la yaqaano intuu iskaga baydhay aabba kale iska sheeganaya waxay axaadiidtan miyaan u maqan sawtan axaadiidta cadcadi ku soo aroorta arrintaas sawkan dembiga weyna maxaa ku kalifataa haye abubakre muxuu haddaa ugu haystaa uu leeyahay maa haada ladii sanactum waxanaa samayseen waa maxay abubakriyo ziyaadkan maxaa kala galay waxaa kala galay xagga hooyey ka walaalaahayeen baa la yidhi ziyaadkan aynu leenahay mucaawiya yidhi walaalkay baa too sheegtay abubakra saxaabigii la odhan jiray xagga hooye walaala ka ahaye marka abu cuhmaanna waxaa laga yaabaa ee abubakrana arrintan markuu sameeyey walaalkiisii xagga hooye waxa la yidhi uu ka xanaaqay uu ku inkiray waxa weye uu ka hijrooday waxa weeye dib kula hadli maayuu ku yidhi abu cuhmaanna waxaa laga yaabaa arrintaa inaanu maqal oo markaa wuxuu haystaa abubakr waa maxay waxaanaa samaysaan haddaa tiin qoyskan uu leeyahy ninkanaa walaalaa tiin waa maxay waxaanuu samaynaya ma garata waxay dembigan weyn iyo fajacana waxa weeye dhex gasheen saas oo kale marka abubakra qudhiisu xadiidkan wuxuu yihi rasuulkaana waan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam arrintaana macnihi shaqo kuma lihi waxa weeyaan markaa dee wax isaga ku kooban saas oo kale ma hada aladii sanactum inii samictu sacda bna abi waqaasin yaquulu samica udunaaya min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama wahuwa yaquul dhagahaygu waxay rasuulka ka maqleen isagoo leh man iddacaa qofka sheegta aban aabbo fil islaam islaamka dhexdiisa hayra abihi aabbihii aan ahayn sheegta waxaa looga jeedaa intasaba ileyhi u nisbo sheegta idhaahda waxa weeye aabbihiisii intuu iskaga guuro aabbo kale un iska sheegta yaclamu kaasoo uu ogyahay annahu hayru abiihi waa qayd muhiimaho haddaanu qofku ogeyn ka waran dee dembi kuma leh waxaanu warba u hayn faaljannatu calayhi xaraamu jannadaa ka xaaraanana maxaa looga jeedaa waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen intaasoo keliya qofku ku gaaloobi maayo sida ahlu sunnuhu ay qabaan laakiin qof dembiilaahu dembi weyn ku dhacay buu noqonaya jannadaa ka xaaraanana waxaa looga jeedaa yanii geli maayo marka hore dadka xagga hore ka gelaaya ka mid noqon maayo ma fahanta haddaan ilaahay subxaanahu wa tacaala cafiin oo aanu u dhaafin ama macnuhu wuxuu noqonayaa abaalkiisu waa kaa haddii ilaahay ku abaal mariyo abaalkiisu waa kaa wey waa in jannada laga qadiyo isku soo duuduubo arrinkani waa dembi weyn weeye axaadiidta kalena waynu ku arkaynaa waaba kufri weeye oo lafdigaa kolley uu ku sheegay baabka uu ku sheegay man raqiba can abihi fa huwa kufrun lafdigaa ma soo aroorin laakiin lafdigaa qudhiisu uu jiraa saxiixa muslimka uu ku yaalaaba fa huwa kufruna waxaa looga jeedaa fa huwa duu kufrin gaalnimo midu saaxiiba weeye ama fa huwa kufrun ay kaafirun gaal weeye ama fa huwa kufrun waaba gaalba waaba gaalnimada qudheedii qofka oo lilmubaalaqa mararka qaar saas oo kale loo sameeyaaba ya tusaale ahaan zaydun cadlun baa la idhaha zaydun ninka zayd la idhaha cadlun waaba cadaaladda gebigeedii soo ma aragtid cadaalad buu u saaxiib yahay halkii laga odhan lama cadaaladdu sameeya ayaaba la yidhi isagaaba cadaalada waa lagu xeel dheeraanaya soo maha waay kufrigana calaa kulli xaal waa kufrun duuna kufrin gaalnimadii diinta lagaga baxay maaha cinda ahli sunna baabun man qaala liakhiihi kaafirun ay baabu xukmi man qaala mid xukumkiisa ayuu baab u yahay qaala ku idhi liakhiihi walaalkii kaafirun gaal baate ku idhi can abi darin radia allahu canhu annahu samica rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul laysa min rajulin ay laysa rajulu nin ma jiro ninkaasoo iddacaa ee intasaba u nisbo sheegtay ligayri abiihi aabbihii cid aan ahayn wa huwa yaclamhu walxaal huwa isagu yaclamhu ogyahay ilaa kafara waa gaaloobaa madiintuu ka baxaabaa maya waa gaalnimadii waxa weeye yarayd waman iddacaa qofka sheegta maa laysa lahu waxaanu lahayn maa laysa lahu waxaan u sugnayn falaysa minaa naga mid maaha walyatabawa ha ka diyaarsada maqcadahu walyatabawa ha ka diyaarsada maqcadahu makaan fadhigiisa mina naari naarta naarta halkuu fadhiisanaya ha ka waxa weeye diyaarsado ay liyattakhid linafsihi manzilan fiiha guri waxa weeyaan markaa ha ka diyaarsada naarta dhexdeeda ah subxaan allah waman dacaa rajulan bilkufri waman dacaa qofka ugu yeedha rajulan nin bilkufri gaalnimo oo yidhaahda tusaalahaan yaa kaafir aw qaala ama yidhaahda caduw allaahi ay yaa caduwallaahi cadowgii ilaahay oo walaysa kadaalika sidaana aanu ahayn walxaal ugu yeedha laysa kadaalika sidaa aanu ahayn ilaa xaara calayhi isaga ayuu ku soo noqdaa xaara calayhi raja calayhi isagaa gaalnimadii iyo kufriga ku soo noqonaya inta hore waa xadiidkaa horena macnuhu sheegaaya garannay qeybta labaadee waman iddacaa maa laysa lahu falaysa mina waa caam weeye waxaa soo gelaaya qof kasta oo sheegtay waxaanu lahayn ka ilmo aanu lahayn sheegtay ka xoolo aanu lahayn sheegtay ka waxa weeye cilmi aanu lahayn sheegtay ka tusaale ahaan isagoo mujtahid baan ahayn yidhi mujtahid baan ahay ma garatay wax allo waxaasoo dhan baa soo gelaya qof kastaa soo gelayo waxaanu lahayn markaa sheegtay ka isagoon dhakhtar ba ahayn yidhi dhakhtar baan waxa weeye ahay farsamo yaqaan ahayn farsamo yaqaan baan ahay wuu soo gelaya almutashabbicu maa lam yucطa kalaabithi zawba kalaabithi kalaabisi thawbay zuurin xadiidkii saxiixana waa garanaysa kalaabisi thawbay zuurin waay qaybtan dambe waxaa laga qaadanayaa khatarnimada ku sugan qof in gaalnimo loogu yeedho qof muslima ama lagu idhaahdo cadowgii ilaahay ow xadiidkan iyo axaadiis badan oo kale arrintaa ku soo aroortay oo ka digaysa qof muslima inaad iskaga tidha ayaa kaafir ama kaafir baa tahay ama cadowgii ilaahay oo ma bannaana ee ilaa xaara calayhina maxaa looga jeedaa ahlulcilmigu aqwaal bay ku leeyihiin oo qofku hadduu tusaale ahaan qof muslima gaalaysiiyo ya ma isagaa gaaloobaya diintuu ka baxaya maya sida saxiixa ka bixi maayo ama cinda ahli sunna ka bixi maayo intaasuun kaga bixi maayo haddaanu dee istixlaal iyo wax la mida aanay raacdo haddaa wuu ku soo noqonayaa maxaa looga jeedaa ama xadiidka kale faqad baaa biha axaduhuma midkood baa la noqda waxaa looga jeedaa bay ahlulcilmigu yidhaahdeen takfiirkaa iyo gaalaysiintaa walaalkii uu gaalaysiiyey macarada iyo dhibaatada iyo hawsha ka dhalata ayaa isaga ku soo noqonaysa oo guudkiisa fuulaysa waayo qof muslim ahoo aan gaal ahayn markaad gaalaysiiso halkaa dembi iyo dhibaato iyo wax badan baa ka dhalanaysa ma waxay halkaa ka yimaadaa qofka waxa weeye dhakadiisa ama gaalnimo ayaa xaalkiisu uu ku dambaynayaayoo hadduu qofku waxa weeyaan markaa iska caadaystay inuu dadka xaqdarre iskaga gaalaysiiyo ya waxaa markaa halis uu yahay inuu isagu gaaloobaba oo gaalnimoba uu ku dambeeyo si kastaba ahaatee axaadiidta macnaha sheegaysa waxay radin ku tahay dadka ku dhiirada ama ku degdega dadka muslimiintaa gaalaysiintooda nimankii la odhan jiray khawaarijta iyo wixii la halmaalaana arrinkaa caan ku ahaan jiray maantana iyagiibaa u badan ciddii waxa weeye madhabkooda magacyo kaleba ha sheegatee waafaqsanina iyaduna waa la mid weeye marka waa arrin halistiisa leh baabun ayu dembi akbaru baabun haadaa baabunkani baab weeye ayu dembi dembigeeba akbaru ugu weyn ilaahay agtiisa macnihi dunuubta dembigee ugu weyn can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rajulun nin baa yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow ayu dembi dembigeebaa akbaru ugu weyni badan cinda allaahi ilaahay agtiisa qaala wuxuu uhi an tadcuwa lilaahi niddan ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad nid u samayso cid aad barbar dhigayso ood kala mid dhigayso wahuwa khalaqaka isagoo ku abuuray markaa lafdiga kale isna saxiixa ku yaalla ee weliba muslimu lafdigan ka horraysiiyey uun baynu ku macnaynay an tajcala lilaahi niddan wa huwa khalaqak ilaahay inaad u yeesho nid isagoo ku abuuray wa huwa khalaqaka walxaal huwa khalaqaka ma garata ilaahay subxaanahu wa tacaala in nid loo sameeyo cid cibaadadii iyo daacadii iyo xuquuqdiisu gaarka u lahaa lala siinayaana waa waxa shirkiga loo yaqaano weeye oo shirkigu waa musaawaatu gayr illaahi billaahi fii ma huwa min khasaa'is illaah wax ilaahay gaar u leeyahay in ilaahay subxaana wa tacaala cid aan ahayn loo leexiyo ama la siiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala lala wadaajiyo ayuu shirkigu noqonaya waana akbaru lkabaa'ir weeye qaala wuxuu uhi uma ayu maxaa ku xiga qaala wuxuu uhi an taqtula inaad disho waladaka ilmahaaga makhaafata an yacama macaka baqa aad ka baqanaysa daraaddii an yacama macaka la jirkaaga inuu cuno inuu wax kula cuno faqri iyo gaajo adigoo ka baqanayo qaala wuxuu uhi uma ay maxaa ku xiga qaala wuxu uhi an tuzaaniya inaad kala sinaysataan xaliilata jaarika jaarkaaga gabadhiisa waa mufaacala oo waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waxay tilmaamaysaa ay an tasniya biha biridaaha iyadoo raalli kaa inaad waxa weeye xumaantaa ku samayso iyadoo raalli kaa xumaantaa markaad ku samaysana waxay taasi tilmaamaysaa inay fasahaadday oo waxa weeye ay baday oo ninkeedii ay ka baday bay tusaale ayay tilmaamaysa marka way ka sii dembi weynta xaliilata jaarika jaarkaaga ta u xalaasha ah ninkaa jaarka tihiin ta u xalaasha ah maxaa looga jeedaa dee gabadhiisaa looga jeeda fa anzala allaahu ilaahay wuxuu soo dejiyey caza wajalla tasdiiqahaa arrinkaa rumaynteeda wuxuu soo dejiyey wuxuu ku soo dejiyey wاladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhara walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allahu ila bilxaqi walaa yaznuun waman yafcal dalika yalqa ahaama wladiina kuwa laa yadcuuna dadkii wanaagsanaa markii ilahay ka warramay cibaad raxmaan wladiina waa kuwa laa yadcuuna aan baryahayn ama aan caabudahayn badhe maca allahi ilaahay la jirkiisa ilaahana macbuud macbuudkaasoo aakhara kale walaa yaqtuluuna oo aan dilahayn anafsa nafta aan dilahayn alatii taasoo xarama allahu ilaahay oo xarimay dilkeeda ilaa bilxaqi xaq in lagu dila mooyaane walaa yaznuun oo aan zinaysanahayn waman yafcal daalika arrinkaa qofka sameeya yalqa wuxuu la kulmay athaamaa ay jazaa alithmi dembigii uu sameeyey abaalkiisa wuu la kulmi doonaa iyo ciqaabtiisa wuu la kulmi doonaa yudaacaf lahu alcadaabu yowma alqiyaamati wayaklud fiihi muhana ilaa man taaba waa ka ilaahay kusii dara calaa kulli xaal wuxuu xadiidkan inoo sheegaya arrimahaasi khatarta ay leeyihiin ayuu inoo sheegayaa kabaa'irta waaweyn waay markaa dee jaarkuna xuquuq buu isku lahaa fara badanoo wanaag jaarka waa inuu wanaag kala gaadho halkii wanaagga uu kala gaadhi lahaa haddii waxa weeye tan iyo wax la mida loola tago dee arrintu waa sii weynta weeye marka aynu eegno shirkigii waa gaalnimo diinta qofku wuu kaga baxaya laakiin labada arrin ee kale haddaan u xalaashan qofku diinta kaga bixi maayo waa akbarulkaba waa min akbar waxa weeye kabaa'irta waaweyn unbay ka mid yihiin kabaa'irta waaweyn ayuunbay ka mid yihiin ciyaadan billah aayadduna waxa weeye saddexdaaba way sheegtay shirkigii way sheegtay qatlu nafsi alatii xarama allaahu ilaa bilxaq way sheegtay zinadii way sheegtay waxaana ahlulcilmigu idhaahdaan saddexdan arrin ama saddexdan mafsadee waaweyn mid waliba meel bay qeyb dhan bay waxa weeye ayay duminaysaa oo shirkigii waa fasaad aladyaan diimihii buu duminayaa qatligiina waxa weeyaan markaa waa fasaad nufuus ama fasaad lanfus ma garata zinadiina waa fasaad alacraad baabun man maata qofka dhinta laa yushriku billaahi shay-an dakhala aljannata can jaabir bni cabdilaahi radia allahu canhuma qaala wuxuu uhi ata nabiya nabiga waxa u yimi sala allahu calayhi wasalama rajulu nin baa u yimi oo faqaala wuxuu uhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahay ow mal muujibataani labada khasladood ee wax waajibiyaa waa maxay macnuu wuxuu noqonayaa alkhaslatu almuujibatu liljanna waalkhaslatu almuujibatu lilnaar khasladda jannada waajibisiyo ta naarta waajibisaa waa maxay faqaala wuxuu rasuulku uhi calayhi asalaatu wasalaam man maata axadka dhinta laa yushriku xaal aan u shariik yeelahayn bilaahi alla shay-an shaynaba oo shaynaba aanu cibaadada la wadaajinahayn dakhala aljannata jannaduu galaa waman maata axadka dhinta yushriku bilaahi shayan ilaahay isagoo wuxuu shariik yeelayaana dakhala naara naarta ayuu galaa markaa qofku haddii uu ku dhinto towxiidkana jannada ayuu gelayaa waana sidaas ama xagga horaha ka gala ama xagga dambaha ka gale eh jannada wuu gelayaa qofka towxiid iyo iimaan ku dhinta qofka shirki ku dhintaana shirkiga afka barkaha qofka ku dhintaana naartuu gelayaa loona dhaafi maayo can abil aswadi addiiley abil aswad addiili waxaa laga wariyey waa abulaswad addu'aligay naxwaha ku arki jira weeye naxwaleyd iyo addu'ali bay u akhriyaan laakiin cinda alakhar ama waxaa loo badan yahay addiili nisbadiisa saas oo kale can abi darin radia allahu canhu qaala wuxuu uhi ataytu nabiya nabigaan u imi sala allahu calayhi wasalam wahuwa naa'imu alxaal huwa rasuulku naa'imun u hurdo calayhi korkiisa ay saaran tahay thawbun mara abyadu cadi uma dabadeetana ataytuhu haddana waanu imi ee uu iskaga tegay markaa muu toosini ilaa wuu ixtiraamayaa faidaa huwa naa'imu waaba isagoo hurda uma ataytuhu haddana waanu imi mar saddexaadkii was- waqad istayqada walxaal baanu imi qad istayqada uu baraarugay fajalastu ilayhi waan la fadhiistay faqaala wuxuu rasuulku uhi maa min cabdin addoon ma jiro qaala yidhaahda laa ilaaha ila allah uma maata dabadeetana ku dhinta calaa daalika arrinkaa ilaa hadduuse jira dakhala aljannata jannaduu galaa qultu waxaa dhi wain zanaa wain saraqa haba sinaysto waxba ha xade eh qaala wuxuu dhi wain zanaa wain saraqa qultu waxaa dhi wain zanaa wain saraqa haba sinaysto waxba ha xade eh qaala wuxuu dhi wain zanaa wain saraqa halaatan saddex jeer buu sidaa yidhi uma qaala dabadeetana wuxuu ihi fi raabicati markii afraad ay fi lmarati raabica calaa raqmi anfi abi darin lala qabo waxa weeye duli dullowga n sanka abidar iyadoo lala qabo abidar sankiisu inuu boodhoobayo macnihii uu dulloobayaa looga jeeda macnii wixii uu doonaya aanu ku guulaysanahayn qaala wuxuu ihi fakharaja wuu baxay abu darin baa baxay wa huwa yaquulu isagoo le wain raqima anfu abi darin haba dulloobo macnihii haba boodhoobo waxaa laga keenay kelmadda min aragaami baa laga keenay raqaamkuna waa turaabkiiyo ciidda wey wain raqima haba boodhoobo macnii ha dulloobaba anfu abidarine xadiidkan waxaynu ka arkaynaa ikhwaani fawaa'idda badan ee ku jirta marka la eego towxiidka iyo fadligiisa qofka ku dhintaana jannada wuu gelayaa ilaa dakhalal jannana waa sidaas weeye laakiin waxaa lagu kordhinayaaun ama horuu ka gelayaa ama wuu ku dambaynayaa qofku mar hadduu towxiid ku dhinto jannada wuu gelaya taasi diidi mayso in dadka towxiidka ku dhintay qaarkood ay naarta soo maraan marka qaarkood baa naarta soo maraya ee laakiin waxay ku dambaynayaan uun jannada waxaa kaloo xadiidku uu daliilu yahay madhabka ahlu sunnaha ee ah kabaa'irtaa iyo dunuubtaa waaweyn qofka aan xalaashani ku gaaloobi maayo sida zinadii oo kale sida saraqadiiyo sariqadii iyo tuugadii oo kale iyo dunuubta kale waaweyn xadiid baynu soo marray abi hurayra uu warinaayo oo rasuulku calayhi asalaatu wasalaam uu iimaanka ka nafiyayo zaaniga iyo saariqayo laa yazni zaani xiina yazni wahuwa mumin walaa yasriqu xiina yasriqu wahuwa mumin markaan iimaankan laga nafiyaya asluliimaan ma aha ee waa kamaaluliimaan alwaajib marka qofku haddii uu isagoo qof muslima mucaasidan sameeyo ase aanu xalaashanahayn waa mumin laakiin waa naaqisuliimaan iimaankiisi wuu qooman yahay oo wuu dhiman yahay laakiin waxa weeye qof gaalaho bilaa iimaana maaha sida khawaarijtu ay qabaan ama qof islaamnimadiina ka baxay gaalnimadiina aan gelin oo meel dhexe jooga maaha sida muctasiladu ay qabaan bale waa qof mumina laakiin waa naaqisuliimaan muxuu ugu celceliyey abudar wuxuu ugu celceliyey mucaasidan tuugadan iyo haddii allaba kuu rooyin zinadan iyo dee kabaa'irtan waaweyn ee naftiisu ka boodsanayd alla ka cabsiguna aada iyo aad buu ugu weynaa marka ma isagoo waxa weeye macaasidaa waaweyn sameeyey wuu haddana jannada gelaya wuu ku celceliyey wuu ku celceliyey arrintaa waxa weye wuu ka boodsanaa ilaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii dambe intaa uu raaciyey calaa raqmi anfi abi darin marka berigii dambe waxa markuu xadiidka sheegaayo intaana uu raaci jiray marka abu dar baabu laa yadkhulu ljannata jannada geli maayo man kaana fii qalbihi qalbigiisa cidda uu ku sugan yahay mihqaalu daratin dhuudhacasa wax leego min kibrin kibira can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu uhi laa yadkhulu ljannata jannada geli maayo man kaana axadka u ahaaday fii qalbihi qalbigiisa dhexdiisa mihqaalu daratin dhuudhacasa wax leego min kibrin kibirihi qaala rajulu nin baa yidhi ina arajula ninku yuxibu wuu jecel yahay an yakuuna hawbuhu maradiisu inay noqoto xasanan mid wanaagsan wa nacluhu kabtiisuna xasanatan mid wanaagsan oo qurux badan macnihii taasi kibir miyay noqonaysa qaala wuxuu rasuulku uhi in allaha ilaahay jamiilu waa mid qurux badan yuxibu ljamaala quruxdana wuu jecel yahay ee alkibru kibirka la sheegaya baarulxaqi batarulxaqi xaqa waa in la deedafeeyo waa kaa hoosta kugu macnaynayo dafcuhu wa inkaaruhu tarafucan wa tajaburan xaqi waa in waxa weeye la riixo oo meesha laga saaro la diido iyadoo la iskibrinayo wa qamtu nnaasi iyo dadka in la quursado oo la xaqiro dadka ee ixtiqaaro kibirku waa kaa weeye jannada ma galo qof kibir ku jiraa haddii kibirkan looga jeedo kibirkii gaalnimada ahaa oo tusaalehaan qofku iimaanka iyo diinta islaamkaba uu iska kibrinaayo inuu qaato ama uu diintaba rumeeyo shaki male qofka noocaasi inaanu gelahayn markaa jannada inaanu gelahayn haddii laakiin uu ku sifaysan yahay kibirkan kale ee waxyaabo xaqa ka mida inuu qaadan waayo oo aan gaadhsiinahayn waxa weeye gaalnimadii weyneyd ama dadki inuu quursado iska sarraysiiyo waxyaabaha noocaasi shaki male qofku inaanu diinta kaga baxahayn haddaba jannada ma gelayo waxaa looga jeedaa ayay ahlulcilmigu yidhaahdeen xagga hore ayaanu ka gelayn haddii ilaahay subxaana watacaala aanu markaa dee cafiin oo aanu u dhaafin marka adigu calaa kulli xaal waa min adilati lwaciiduun adilada goodiga iyo waciidka ayuu ka mid yahay kibirka la sheegayana rasuulkaa fasiray calayhi salaatu wasalaam oo labada arrin buu ku fasiray kibirkana sideedaba ilaahay baa iskale waa sifaadka ilaahay kibirku markaa in lagu qabsado ma aha addoonkuna isagoo waxa weeyaan markaa alkaa ogtihiin ka soo jeeda oo candhuuf waxa weeyaan markaa laga abuuray oo halka kaadidu ka soo baxda dhowr jeer maray xaggeebaa markaa kibir uga yimi kibirba xagguu uga yimi waxaa kaloo laga qaadanaya aljamiilu inuu magacyada ilaahay ka mid yahay ilaahay subxana wa tacaala si walba uu qurux badan yahay daat ahaan iyo magacyo ahaan iyo sifa ahaan iyo afcaal ahaan si walba waa mid jamaalka iyo markaa quruxda ugu sifaysan ilaahay subxaana wa tacaala kibirkuna maaha qofku hadduu maro wanaagsan xidho ama uu kaba wanaagsan xidho ama nadaafadiisa uu ilaaliyo maaha kibir weeye baabun aacnu fi nasabi wanniyaaxatu min alkufri aacnu durista fi nasabi nasabka la duraa iyo wanniyaaxatu baroortu min alkufri gaalnimaday ka mid yihiin can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam itnataani laba khasladood oo fi nnaasi dadka ku sugan humaa labadaasi bihim ay fiihim dadka dhexdooda waxa ugu jira kufrun gaalnimo oo bada bimacnaa fii laga dhigo waa maxay aacnu fi nasab ay axaduhumaa midkood aacnu waa in la duro fi nasabi nasabka waniyaaxatu ay wathaaniyata labaadna anniyaaxatu cala almeyiti meyidka waa in loo baroorto labadaa arin wuxuu rasuulku inoo sheegaya calayhi salaatu wasalaam dadka inaanay ka tegay inay ku jiraan had iyo jeer dadka waa laga helaya ma garat waana min umuuri aljaahiliya marka waa laba dembi oo waaweyn hase ahaatee kufrigan lagu sheegay cinda ahli sunna waa kufrun duuna kufrin waa kufrigii asqarka ahaa ee ka weyn ka waabsanaa weeye kii diinta lagaga baxayey ma aha axaadiistan oo dhanna haddaanad fahmin ahlu sunnuhu dee qowlkooda saxda ah ay qabaan waxaa laga yaabaa madhabkii khawaarijta inay kuula dhaadhacdo waa garata aacnu fi nasab waxaa looga jeedaa nasabkii cilmi la-aan in la yskaga duro dee dadka nasabkoodii in la yska duro niyaaxaduna waa macruuf baabun man qaala muirnaa bilanwaa'i baabun haadaa baabun man qaala qofka idhaahda mutirnaa waxaana loogu roobeeyey bilanwaa'i ay bisababi lanwaa'i xidigaha dhacaya sababtooda ama godkooda ay ka dhacayaan xidiguhu sababtoodaana loogu roobey fahuwa kaafirun gaal weeyi can zayd bni khaalidin iljuhaniyi radia allahu canhu qaala wuxuu uhi sallaa binaa waxaana tukiya rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama salaata subxi salaad subax buu nagu tukiyey bilxudaybiyati meesha xudaybiye la ydhaahdo xaramka agtiisa fii ihri samaa'i roob dabadii buuna tukiyey roobkaasoo kaanat min alleyli habeenkii da-day habeenkii xasishay kaanadu waa taamadii habeenkii xasishay habeenkii da-day baa looga jeeda ihri iyo aharna waa isku macno marka fii ihri samaayey roob dabadi weeyi asamaa halkan samada qudheedii loogama jeedo roobkaa looga jeeda iyo madarkii marka iyadoo habeenkii oo kale roob da-ay buu salaadii subaxna tukiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam falama insarafa markii uu salaadii kasoo gadoomay aqbala cala nnaasi dadkiibuu soo qaabilo faqaala wuxuu yihi hal tadruuna ma garanaysaan maadaa qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi qaaluu waxay idhaahdeen allah warasuuluhu aclam ilaah iyo rasuulkiisa cil ku cilmi leh qaala wuxuu ihi qaala ilaahay wuxuu ihi asbaxa waxa waa beriistay min cibaadii xagga addoommahayga mu'minun bii midi rumeeyey iyo wa kaafirun midiga gaaloobay fa amaa man qaala midka yidhi miyaa mutirnaa waxaana loogu roobiyey bifadli illaahi waraxmatihi fadliga ilaah iyo raxmadiisa fadalika kaasi mu'minun bii waa mid i rumeeyo kaafirun bilkowkabi xidigii ka gaaloobay yacnii godkii uu markaa degaayiyo wixii la midka ahaa wa amaa man qaala midka yidhi miyaa mutirnaa waxaana loogu roobay binaw'i kada wa kada godkii caynkaa iyo caynka ahaa fadalika kaasi kaafirun bii waa mid iga gaaloobay mu'minun rumeeye bilkowkabi godkii rumeeyey kowkabka xidigii un loogama jeedo godkiisii baa looga jeeda asal ahaana nawgu waa waa minaa ayan wuyo waa dhicitaanka xidiguha ay markaa dhacaan xadiidka sidaa arkaysaan waxa uu ku saabsan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala marka uu roob shubo ilaahay subxaanahu wa tacaala marka uu roob shubo in nicmadaa isaga looga mahadnaqo isaga loo tiiriyo waayo roobku waa nicmo nicmooyinka waaweyn buu ka mid yahay ma fahamte arsaaqdana wuu ka mid yahay marka waa in ilaahii keenay loo tiiriyo roobkoo keliya maahae nicmo kastoo ilaahay subxaana wa tacaala uu ina siiyey waa in ilaahay loo tiiriyo weeye qofka sidaa yidhaahdaana arrintaa waxa weeye iimaan buu ku kororhsanaya waxaan iyadu bannaanayn nicmadii ilaahay keenay in cid kale loo tiiriyo tusaale ahaan roobkaynu joogna roobkii in loo tiiriyo godadkan dayuxu dego oo kale ama kuwan xidigaha in loo tiiriyo ma garatay oo la yidhaahdo waxa weeyaan markaa caawa tusaale ahaan waa diriroo waa dhibic dirir la yidhaha dhibic dirir weeyi oo wax ka waaweyn ama way fara badantay iyo wixii la mida ma bannaano in loo tiiriya kufri baanay arrintaasi noqonaysaa laakiin kufrigaasi ma kii weynaaba mise waa kii yahaa tafsiil baa ku jira qofkan u tiirinaya roobka ilaahay uu shubay godadka iyo waxa weeyaan markaa xidigaha u tiirinayaa haddii uu ujeedo iyagaa keenay roobkaba oo sababba maaha iyagaa keenay oo maamulay oo roobka shubay hadday doonaanna waxa weeye xidhaaya sidaa hadduu ujeedo waa kufri akbara waanay jireen bay culimmadu yidhaahdaan jaahiliyada qaar dee taa aaminsana haddii laakiin uu ujeedo sababunbuu u yahay oo habeenka dayixu godka noocaa iyo noocaasa uu fadhiyo inuu roobku butaaca ayuu sababu yahay eegada ama habeenka xidigta noocaasa ay dhacdo taasina halkaa kasoo boodo roobku inuu butaacay sabab u tahay haddii sidaa la idhaahdo min baabi sabab laga soo qaado kufri asqaray noqonaysa waayo jaclu sababin maa laysa sababan laa sharcan walaa qadaran shirkun haddii laakiin ay tahay ka waran waktiga wakti ahaan haddii loogu nisbeeyo ka waran oo la ydhaha tusaalehaan habeenkii uu dayuxu godka noocaa iyo noocaasa fadhiyey baa roobku noo da-ay iyadoon loona tiirinay sababna looga dhigahayn wakti ahaan haddii loogu nisbeeyo taasi dhib male bay dhahaan culimadu waxay la mid tahay un xaluu roobku noo da-ay dee xalayta roobka u nisbayn maysid ee waktigiisunbaad sheegaysaa soo ma inkastoo waxa weeye badaa in loogu isticmaalo iyadoo macnaha loo jeedo laga fiican yahay haddana qofku haddii muraadkiisu sidaa yahay dhib ma lahaa xadiidku wuxuu asal u yahay oo kale salaadaha faralkaa marka laga baxo dadka in la wacdii karo su-aashu waxay tahay waxyigii xalay ilaahay soo dejiyey ama waxa weeye wuxuu ilaahay xalay yidhi saxaabadu ma garanayaanoo rasuulku woogiyo muxuu ka weydiinayay ilaan iyaga waxyuumu iman ahayne wuxuu u weydiinayey si ay u soo jeedsadaan oo ay u baraarugaan oo wuxuu soo wadana ay waxa weeyaan markaa u xambaaraan baabun idaa abaqa alcabdu fa huwa kufrun idaa abaqa haddii uu baxsado alcabdu addoonku uu sayidkiisa ka baxsado fa huwa kufrun gaalimo weeye can shacbeyi shacbi waxaa laga wariyey waa caamir ibnu sharaaxiil can jariirin jariir ibni cabdillaahi albajali wuxuu ka wariyey annahu samicahu inuu maqlay yaquulu xaaluu leeyahay ayumaa cabdin addoon alla addoonkii abaqa ka baxsada min mawaaliihi dadkii iska lahaa faqad kafara waa gaaloobay xataa yarjica ilayhim ilaa uu soo noqonaayo qaala mansuurun mansuur wuxuu yidhi waa raawigii shacbi ka warinaya xadiidka qad wallaah qad xaqiiqe ee wallaahi ilaahay baan ku dhaartay ruwiya waa laga wariyey can inabiyi nebiga sala allahu calayhi wasalam oo xadiidkan iminka isagoo mowquufo aan sheegay oo jariir mowquuf ku ah isagoo rasuulka loo rafcinayana waan hayaa ardaydiisii iyo dadkii uu gaarka ugu warramay ugu xadiidayay buu sidan ku leeyihi walaakinii hayeeshee anigu akrahu waxaan karaahsanayaa an yurwaa cannii in layga wariyo aniga haahunaa halkan laygaga wariyo bilbasrati basra basra laygaga wariyo halkan markaa basra ah halkaa uu markaa joogo basre ahayd in laygaga wariyo ayaan dhibsanayaa buu yidhi sababtuu u dhibsanayaa waa maxay sababtu waxa weeye khawaarijtii iyo muctasiladaa ku badnayd halkaa ma fahanteen muctasiladii iyo khawaarijtuna ahlulkabaa'irka waxay ka qabaan waa la yaqaanaa marka adiladan waciidkee had iyo jeer deliishadaano wuxuu leeyahay haddaan idhahda rasuulkii baa sidaa yidhi imankay kuwii deliishanayaan intay maqlaan ya kuwii dadka gaalaysiin jiray baa deliishanayay si kastaba ha ahaatee kufriga halkan waxaa looga jeedaa kufrun duuna kufrin baa looga jeedaa gaalnimadii diinta lagaga baxayay ma aha waay can jariirin jariir waxaa laga wariyey jariir ibnu cabdilaahi albajali radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yihi idaa baqa alcabdu addoonku marka uu baxsado lam tuqbal lahu salaatun salaad loogama aqbalo wax salaadoo laga aqbalayaa ma jirto waayo waa qof macsi ku dhex jira ilaa arrintaa uu ka soo noqonayo salaad laga aqbali maayo marka culimmada qaarkood waxay idhaahdeen dee wuu gaaloobo mar hadduu gaaloobay salaad bacdi ka aqbali mayso laakiin sida saxda ah salaaddii ajar baanu ka helayn macnuu weeye oo sida ibnu salaax qudhiisuu sharaxa ku odhanayo xadiidka salaaddii way ka gudaysaa dib u tukan la odhan maayo laakiin ajar baanu ka helahayn weeye ma fahante cajara ayaanu ka helayn baabun hada baabun inamaa waliya allahu wa saalixu lmu'miniin lafdiga xadiidkunbuu markaa baabka ka dhigay can camr bni alcaasi radia allahu canhu qaala wuxuu uhi samictu rasuula allahi rasuulka ilaahay baan maqlay sala allahu calayhi wasalama jihaaran hayra sirin rasuulka ilaahay baan maqlay jihaaran kor xaaluu markaa u leeyahay hayra sirin sir si kor ah xaaluu u leeyahay oo hayra sirin sir aan ahayn si korah oo hayra sirin sir aan ahayn yaquulu xaaluu u leeyahay ayaan maqlay rasuulka calayhi asalaatu wasalaam marka waxaa looga jeedaa sihaaran jihaaran hayra sirin isagoon qarsanayn oo kor u sheegaya ayaa looga jeedaa alaa ina aala abi alaa ina aala abi yacni fulaanan abi fulaan ninka la yidhaahdo aalkiisu hee laysuu lii biwliyaa wliya iyo xigta iima aha inamaa waliyiya allahu wa saalixu lmu'miniina weligaygu inamaa in kaleba maahe waliyay weligaygu allahu weeye xigtadaydu waa ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo wa saalixu lmu'miniina dadka mu'miniinta ahee wanaagsan wey marka ciddii gaalada ahayd baa rasuulku ka beri noqonaya calayhi asalaatu wasalaam oo fulaanka waxay ahlulcilmigu leeyihin raawigaa iska qariyey marka waxaaba iska dhacaysa inuu markaa u jeedaba aalu beytkii aalkiisa kuwii gaalada ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam abi fulaan aalkiisu iyo qoladiisu laysuu lii biwliyaa awliya aniga ima aha inamaa waliya allahu wa saalixu lmu'miniin marka waxaa ku suganaa tabaru'u min almukhaalifiin dadka sharciga ilaahay khilaafsan in laga beri noqdo iyo dadka mu'miniinta in la xidhiidhiyo qofka mu'miniinka ahi wuxuu leeyahay xigto xigtadiisu waa iyo waa ilaah iyo rasuulkiisa iyo dadka mu'miniinta weeye gacalkiisu waa kuwa nacabkiisuna waa iyo cadowgiisu waa shaydaanka iyo gaalada iyo munaafiqiinta iyo in alla intii ilaahay la colaytantay weeye baabun jazaau lmu'mini bixasanaatihi fi dunya waalaakhirati wa tacjiilu xasanaati alkaafiri fi dunya baabun hada baabun wuxuu baab u yahay jazaa'ulmu'mini qofka mu'minka ah abaalintiisa bixasanaatihi xasanaadkiisa lagu abaalinayo fi dunya walaakhira adduuniya aakhiraba iyo wa tacjiilu xasanaati lkaafiri gaalka xasanaadkiisa in loogu soo dedejinayo fi dunyaa adduunyada dhexdeeda can anas ibni maalikin radia allahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yidhi ina allaha ilaahay laa yadlimu ma dulmiyo mu'minan qof mu'mina kama dulmiyo xasanatan wanaagka dulmi maayo markaa dalamadii baa lama mafcuul qaadanaysaa mu'minan iyo xasanatan yuctaa wuu siinayaa bihaa ay bisababihaa sababteeda ayuu wax ku siinayaa fi dunyaa adduunyada dhexdeeda wayujzaa bihaa waana lagu abaalinayaa xasanadaa qofka mu'minkaa fi laakhirati aakhira dhexdeeda macnihi mu'minku wanaag iyo xasanadu qabanaayo adduunyada intuu joogana wanaag baa lagu siinayaa ya arsaaq waaseca iyo caafimaad iyo wanaag iyo waxyaaba caynkaas nolol wanaagsan iyo haye aakhiro markuu tagana xasanadiisii iyo wanaaggii uu qabtay abaalkeedii oo loo keydiyey ayaa lagu abaalinaya wa ama alkaafiru gaalkii miyaa fa yutcamu waxa waxa weeye lagu siinayaa bixasanaati maa camila biha ha waxaa lagu quudinayaa baa looga jeedaa macnii lagu siinayaa bixasanaati maa camila biha wixii uu sameeyo xasanaadkiisa lilaahi ilaahay daraaddii u sameeyey waxyaabihii ilaahay uu ugu dhowaanayey fi dunyaa adduunyada dhexdeeda lagu quudinaya wax lagu siinaya xataa idaa afdaa ay wasala marka uu gaadho ila alaakhirati aakhira lam takun loo heli maayo u baaqi noqon mayso lahu isaga xasanatu wanaag yujzaa biha lagu abaalmariyo gaalka isagu waa caynkaaso waxay ahlulcilmigu leeyihin waxyaabaha uu samaynayo gaalku ee aan niyadda u baahnayn sida xidhiidhinta qaraabadiisa iyo mucaawanooyinkan khayrka ah ee had iyo jeer ay sameeyaan iyo xoraynta addoomaha iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah ee aan uga baahnayn niyad haddii uu gaalkii u sameeyo ilaahay dartii adduunyadaa lagu siinayaa markaa waxyaabaha markaa nolol fiican oo kale iyo xoola iyo waxyaabaha iska noocaas oo kale ah haye laakiin aakhira wax abaali kagama horeeyo waayo ahlucilmigu waxay isku waafaqsan yihiin qof gaalahoo gaalnimo ku baxay inaanu aakhira waxba ku lahayn de wax alla wuxuu ku leeyay ma jirto wixiisii uu adduunyada ku samayn jirayna hadduu xataa waxyaabo wanaagsan samayn jiray halkaasaa waxa weeye adduunyadaasuu kaga imanaya halkaasay ku burayaan waay fadliga ilaahay ee waasica ah ee dadka muuminiinta uu siiyey baad halkaa ka arkaysaa garo baabun alislaamu maa huwa bayaanu khisaalihi uu yar dheeraaday male halkaa aynu u dayno subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk